Culummada ku nool xerada qaxootiga ee dhagaxley ee dalka Kenya oo kaashanaya bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa xeradaasi ka dhagax dhigay dhisme masaajid oo loogu talagalay inay ku cibaadaystaan bulshada. Masaajidkan ayaa lacagta lagu bilaabay waxaa iska aruuriyay muxsiniin Soomaaliyeed iyadoo weli loo baahan yahay dad kale oo door ka qaata. Qaar ka mid culummada iyo bulshada ku nool xerada ayaa ka codsaday shacabka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka.
in ee, la dhagax dhigo masjid weyn oo loogu magacdaray masjidulmustafaa sala allahu calayhi wasalam rasuulkeenna mustafa ahaa loogu magacdaray oo weyn in maanta la dhagax dhigo masjidkaasoo ku yaallo xerada qaxootiga ee dhagaxley masjidkaasoo jaamica haddii ilaah yidhaahdo noqon doono masjid jaamica oo weyn oo duruusta ee, funuunta shareecada islaamka ee, in badan oo ka midna ay ka bixi doonaan sida aslaynka tafsiirka qur'aanka iyo axaadiidta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee lagu magacaabo masjidulmustafa waxaa lagu akhrin doonaa duruus oo funuun kala duwan ka kooban oo diinta islaamka ah sida aslaynka cilmu tafsiirka iyo cilmulxadiidka iyo cilmulfiqhiga iyo naxwada iyo sarfiga balaaqada iyo culuum kale oon lasoo koobi karin insha allahu tacaala waxaa ka faa'iidaysan doono insha allahu dullaab fara badan waxaannu ugu baaqaynaa ama aannu ka codsanaynaa in ay ka qayb qaataan dhismaha beydka ilaahay ee halkaa laga taagi doono insha allahu tacaalaa kolley dadkana daawanayona dadkana dhegaysanayaan waa maqlaysiin sheekheen jaliilka ah sheekheen sheekh shariif cusmaan sii u badan yihiin soomaalidu way garanayaan waa sheekheen caalimkii mudaraskii dhagaxley ah kolley maxaadaradiis iyo codsigiis oo maqlaysiin waxaan ku daraya ma jiraan waxaan leenahay muxsiniinta meel kastee joogaan ini oo ka faa'iidaystaan oo tacaawunadan oo ilaahay subxaanah wa tacaalaa na amaray oo ilaahay subxaanah wa tacaalaa isku kaalmeeya taqwada iyo samafalka samafalka kan ugu weyn waa kan oo masaajid ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayaa ka mid ah waxaan leenahay insha allahu dal iyo dubad meelba joogaan muslimiinta soomaalida khaasatan wad aad dad aad u jeclo khayraadka fara badan insha allah waxaan leenahay masaajidkaas inay si wanaagsan ugu qiib qaataan waxaad arkaysaan masaajid yar inta ku dhisan waxa la waxaan rabnaa walaalayaal maanta oo aan joogno dhagaxdhiggii masaajidka in laga dhiso masaajid weyn oo jaamac ah oo lagu akhrin doono diinta islaamka furuucdeeda kala duwan culummadeedana ay u diyaarsan yihiin iyo dibaddaba inta muxsiniinta ah oo khayrka jecel inay masaajidkan ay dhisaan oo ay ka soo qayb qaataan masjidkan ayaa muhiim u ah bulshada ku nool xerada qaxootiga ee dhagaxley oo markii hore haysan meel ay ku cibaadaystaan